waxaa maalintii shalay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho laga dejiyey dhaawacyada qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka ah ee ku waxyeeloobay dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada cadal leh ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh oo ay murug badan ka muuqato ayaa waxa uu garoonka diyaaradaha ku qaabilay dhaawacyada askartaas qaar ka mid ah askarta shalay laga dejiyey garoonka diyaaradaha ayaa ah kuwo ay xaaladooda culus tahay sida laga dheehan karo muuqaallo laga soo qaaday iyagoo dhaawacyo garaab ah xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa iminka ah mid niyad jabsan oo tacsiye ujoog ah maadaama ciidankiisa ay yihiin kuwo ku la-anaya rasaasta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida dardarta leh uga socota gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan